barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah lixda bisha lixaad ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobadaaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aad ku dhegaysan doontaan hibada curin ee abwaanada uu alle siiyey iyo sida ay bulshada uga faa'iideeyaan marka talaalkana waxaan ka idhi talaalku dhaymo maaha iyo dawiyo kaar wax kaa dhime eh difaac dhagaxa weeyaan haddaad dayalsanaysaane haddii loo dhammaystiro ilmaha aan mar laga dhaafin caafimaad wax laga dheefo oo dhexalo weeyaane cudurradan dhallaankeenna helay ee dhowrka kala nooca xiiqdheerta iyo qaaxada iyo dhaxan waxyeellaysa dhaqso uga talal ubadka yaan cudur ku dheeraane kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn cayaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa ku dhimatay qarax sabtidii shalay ee ka dhacay meel u dhow kaalin shidaal oo ku yaala magaalada maarib ee dalka yemen xubno ka tirsan dowladda uu sacuudigu taageero ayaa ku eedeeyey gantaalka inay rideen xoogaga xuutiyiinta ilaa caafimaad ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in tobannaan qof oo badankood si xun u gubtay la geeyey cisbitaalka guud ee marib iyada oo laba iyo toban ka mid ah ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray oo ay ku jiraan shan caruura isagoo xaqiijinaya qaraxa ayaa maamulka gobolka marib waxa uu qaraxa ku eedeeyey gantaal ay soo rideen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dagaalka kula jira xulafada uu hogaaminayo sacuudiga ee dagaalka sokeeye ee ka socda dalka yemen waxa ay bartooda facebook ku sheegeen in afar iyo toban qof la dilay wasaaradda caafimaadka iyo warfaafinta ee dowladda yemen ee uu caalamku aqoonsan yahay ayaa sidoo kale weerarka waxay ku eedaysay xuutiyiinta in ka badan toddoba iyo toban ayaa la dilay oo la dhaawacay oo uu ku jiro cunugan oo uu gubay gantaalka xuutiyiinta ee magaalada maarib maanta wasiirka caafimaadka qaasim buhaybe ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray sawirka qof gubtay dowladda burkina faso ayaa sheegtay in tirada dadkii lagu dilay weerar ay kooxo mintidiin ah jimcihii ku qaadeen tuulo ku taalla waqooyi bari ee dalkaasi ay hadda kor u dhaaftay boqol laba iyo soddon qof oo rayid ah weerarkaas oo ay dowladda ku sheegtay mid argagixiso ayaa noqday kii ugu xumaa abid ee ay kooxaha mintidiinta ah ka geystaan dalkaasi dhaca galbeedka afrika bayaan ka soo baxay dowladda burkina faso ayaa lagu sheegay in maleeshiya hubaysan ay xilli habeen ah weerar ku ekeeyeen dadka ku nool tuulada solhaan ee gobolka yagha oo ah gobol ku yaala xadka niger maleeshiyada ayaa si aanan kala soc lahayn u laayay in ka badan boqol iyo soddon qof oo ay ku jireen toddoba carruur ah sidoo kalena gubay guryo iyo suuqii tuulada dowladda ayaa ku dhawaaqday sabtidii laba iyo toddobaatan saacadood oo barwardiiq qaran ah ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa si kulul u cambaareeyey dilka dadka rayidka ah iyo weerarka lagu qaaday tuuladaasi ku taalla dalka burkino faso warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorame inoogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee hibada iyo hal abuurka oo aad maalinta axadda ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkanna waxay noogu martay barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka abwaan dhallinyaro ah oo magaciisa la yidhaahda axmed cali ibraahim axmed qays oo ka mid a ardayda dhigata kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama abwaan axmed qays wuxuu ugu horeyn inoo sharaxi doonaa gabay ka hadlaya caafimaadka iyo qiimihiisa oo uu kaga qayb galay tartan suugaaneed kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ay u qabatay ardayda barata caafimaadka anigoo axmed qaysa halkan waxaan ka duubayaa gabay ku saabsan caafimaadka jaamacadda camuud ayaan dhigta anigu jaamacadda markaa waxaana laga codsaday gabay lagaga hadlayo caafimaadka xanuunada faafa waxyaabahaas ayaa layidhi suugaantiina ardayda hal abuurada ahee jaamacadda ka midkaa gabay ha soo sameeyaan marka gabaygaasi wuxuu ka hadlayaa waxyaabo badan oo bulshada waxna uu ku dhiirigelinaya waxna uu ka ilaalinaya inay ka hortagaan tallaalkoo kale bulshada uu ku dhiirigelinaya inay qaataan iminka gudniinka fircooniga ahoo kale isagana wuxuu bulshada uuga digayaa inay ka fogaadaan talaalka halkaa waxaan ka galay talaalkii baan bulshadii ku dhiirigelinaya inay qaataan
talaalku inuu muhiim yahay baad tusaysaa suma waxaan tusayaa talaalka iminka weliba kan karoonaha ee soo baxay baa ka kow ah ee bulshadu ka didsantahay ay leeyihiin ilaa madaxweynuhu isticmaalo oo isku nudo aan isticmaali mayno marka talaalka kaasaa ka lambar kow ah karoonaha marka talaalkana waxaan ka idhi talaalku dhaymo maaha iyo dawiyo kaar wax kaa dhima ah difaac dhagaxa weeyaan haddaad dayalsanaysaane haddii loo dhammaystiro ilmaha aan mar laga dhaafin caafimaad wax laga dheefo oo dhexalo weeyaane cudurradan dhallaankeenna helay ee dhowrka kala nooca xiiqdheerta iyo qaaxada iyo dhaxan waxyeellaysa jadeecada durtaba loo dhintiyo dhunjar gowracato qalal dhinaca naafeeya iyo dhaawac teetana leh dhadhaabkaa cishuu kaaga yahay cudur dhammaantiiye dhaqsa uga talal ubadka yaan cudur ku dheeraane waxaan ku dhiirigelinay bulshada inay qaataan talaalka oo ay isticmaalaan oo aanay ka shakiin shubanbiyoodkii baan isagana bulshadu siduu ku faafo iyo waxyaabaha keena iyo sida laysaga daweeyo ayaan kaga hadla shubankaasoo inta badan dadka dhallaanka iyo dadka waaweyn ku dhaca suma haa shubankaasoo caruurta weliba halka sano da-doodu tahay buu aada u laayaa marka dadka waaweyn ee difaacoodu jilicsan yahay ee daciifayna uu laayaa marka isagaan kala hadlayaa oo hooyadiiba aan la hadlayaa leeyahay waxyaabahaasaa keenee ka hortag intaanu kugu iman ubadka kaaga dhicin ka hortagaa samee marka waxaan idhi dheecaanbaxaa dila ilmaha shubanku dhuuxaaye dhallaankiiyo caruurtuu ku yahay dhiilaha liseede iyagoon hal sano dhaafin buu kumandhameeyaae bakteriyadana meel laga dhugto iyo hoy dhexdiisa ahe gacmaha aan la dhiqin weelka aan saxada loo dhowrin waxyaabaha keena shubanka wey gacmaha aan la dhiqin weelka aan saxada loo dhowrin wuxuu kuugu dhuntaa cuntada dhababla'aaneed cuntada aan la daboolin biyaha u dhabba ah aan nadiif loogu dhigin weele haweenow hadduu kaaga dhaco dhowra ubadkiinna waxuu dhaabadoo lagu gartaa dhinac kastaad eegto dheecaan dareeriya saxaro jilicsan oo dhiigle waa calaamadihiisii calaamadii lagu garanayay xanuunka ee shubanka dhecaan dareeriyo saxaro jilicsan oo dhiig leh ilmahoo durtaba tabar dhiga oo dhumiyo miisaanka matagaan dhammaan iyo haraad dhuunta kala gooya xumad wada dhammaysaana taa way u dheer tahaye intaad dhiro sun iyo siin lahayd daawo dhaqameedka ama dhamac ku gubilayd ilmaha dhuxul intaad saarto waxa dhaama oo kaaga roon sheeka dhalanteedka inaad milan dhansiisaa nafaqa dhowrta noloshiisa waa oo arastii milankan aan sheegayaa inaad milan dhansiisaa nafaqo dhowrta noloshiisa amaad fuudbariis uga dhurtaa dheri adaarkaaga bal ka waran gabadhaan joogin meel magaalo ah oo aan lahayn farmasi ama caafimaadba meel wax laga iibsado taasi fuudkay bariis uga dhuraysaa bariiska ay maalintii karsanayaan ayay uga dhuraysaa ilmaha oo siinaysaa wuxuu dhigmaa oo aras ama waxay samaynaysaa sonkor gabayga way ku jirtaa sonkor bay soo qaadaysaa milix bay ku daraysaa litir biyano way ku daraysaa waa oo aras bay u dhigantaa markay isku qasto labada milixda iyo sonkorta isku qasto ayay oo arasta u dhigmaysaa mar haddaanay meel magaala farmasi aanay joogin mar haddaanay farmasi joogin oo aanay iyadu helayn dee oo aras meel ay ka iibsato marka taas iyana ilmihii shubankii ka joojinaya marka inaad waxa dhaamo oo kaaga roon sheeka dhalanteedka inaad milan dhansiisaa nafaqa dhowrta noloshiisa amaad fuudbariis uga dhurtaa dhedi adaarkaaga ama dhiliq sankora milix dhanaan ugu dhex qooshtaay dheecaankii baxay soo noqdaa dhowr kal dabadeede wax dhiggeeda taasoo ilmaha dheeli tira liita inuu dheefta naaskaaga helo laba sano dhow gabadha hooyo kasta waxaan kula talinayaa oo haweenka ka mid ah inay ilmaheeda laba sano naaska u dayso taasaa ilmaha naaska laba sano loo daayo shubanku kuma soo dheereeyo difaaciisa ama immunitigiisa ayaa kordha marka bulshada waxaan leeyahay ka daayacaana buudhaha carruurtaad siinaysaan iyo masaasadda naaska siiya ayaan leeyahay hooyooyinka soomaaliyeed kula talinaya waxaan marka halkaa waxaan kaga sii hadloo kale gudniinkii fircooniga ah waa ka ugu daran ee dhibaatada ugu badan inugu haya haweenkeenna ku haya haweenkeennuna waa lafdhabarta nolosheenna kama maaranno haweenkeenna
marka waxaad kaga hadlaysay dhibaatooyinka uu leeyahay iyo caafimaad darrada uu keeno haweenka soomaaliyeed ee inta badan lagu sameeyo gudniinka fircooniga ha waan uga digayey markuu koobaad waan uga digayey waxaan leeyahay waxani maaha horta dhaqan islaam ee waa caado meel xun ka timi talabaadna waxaan leeyahay dhibaatooyinku keenaan kaga hadlayey haweenka in laga joojiyo oo la cidhib tiro gudnoonka- gudniinka fircooniga ah, oo wadaadadu ka hadlaan oo madaxweynuhu ka hadlo cid kastaa ka hadasho ayaan een, gabaygan ugu soo daray maxay tihi marka waxaan isna idhi waxaan dhaqan awood moodnay iyo caado lagu dhaato oo aan qur-aankeennu dhigin dhihin rasuulkiina sala allahu calayhi wasalam dadkeennuna intaa ku dhaqmayo dhiilaba u haysan oo fircoonnadii dhalan rogmay iyo duulo laga dheegtay midkan sharaf dhantaalka ah ee gudniin dhaba la moodaayo waa dhaawaca halise gabdhaha yaan wax loo dhibine inay dhimato inay dhiig baxdo oo geeri ku dhowaato tala uma dhaxayso naf way kala dhaqaaqeene ka dheeraada ka dheeraada soomaaliyey dhaqan xun weeyaan halkaa waxaan kaga sii hadlay waa qodobkii ugu dambeeyey een, haweenka
haweenka markaa waxaad ka hadlaysaa qiimaha ay leeyihiin iyo bulshada kaalinta ay kaga jiraan sooma Een, haa dabcan waxaan kaga hadlayaa haweenku doorka muhiimka ah ee ay nolosheenna ku leeyihiin Een, waa hooyadii waa xaaskii Een, hadday walaal tahay xitaa een, gabadha walaashaay way ka naxariis badan tahay walaalka dhan kastood ka egta haweenku waa dhabarta nolosha iyo asaaska nolosha la-aantoodna waxba maynaan noqoneen heerna maynaan gaadhin marka halkan waxaan ku yara xusay haweenka bulshadeenna baryahana waxaa soo baxaysa oo aan qodobkaa usoo qaatay in haweenkii la laynayo oo aad maqlaysa ninbaa gabadhiisii dilay facebook haddaad gashay iminka waxaad arkaysaa bil kasta intaasoo dumarahoo raggoodii laayey waa ragowniyow sidan isugu dhaama waxaa soo baxay rag hadeer sabankan raggii xumaynaya soomaaliyeed ragga soomaaliyeed sidan may ahaan jirin dumarka soomaaliyeedna may layn jirin way ixtiraami jireen Een, dhaqankan soo baxay anigu waan garan waayey baryahan in haweenkii la laayo cidina aanay ka hadlin waa nin kastoo gabadh dila waa in tiirka lagu soo xidho oo aan xukunba lala sugin halkaa lagu toogto maalintaa Een, haddaynu saa u dhaqanana een, waa sida ugu wanaagsan maxaad ka tihi markaa een, dhinaca suugaanta markaad ku sifaynaysay qiimaha haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed Een, waxaan ka idhi haweenku haweenkuna bulshada wow lafdhabar udubdhexaadkii aqalka halkee laga taagaa aqalka udubdhexaadka ayaa xooggiisa oo dhan haya macnaha waxaan ku mitaalay inay kaga jiraan bulshada lafdhabarta ama udubdhexaadka haweenkuna bulshada wow lafdhabar udubdhexaadkii dhaaxaa dhabtood lagu gamcooy dhaxanta biyeen dhaaxay dhaaxay dharaar iyo habeen dhaanka furayeene dhaaxay dhismaha qoyska iyo ubadka dhowreene dhaaxay dab iyo dheri xigeen dhamacdu saarnayde dhaaxay dhanaanno iyo hawd xoolo dhaqayeene dhaaxay rag dhaqankood noqdeen xidhaha dhaareede war ma dumarkii aynu ku dhaadan jirnay ee ku dhaaran jirnay baa maanta een, raggii hore waxay odhan jireen raggan dambe iyo raggii hore way kala duwan yihiin xilahay wuxuu xilahay ku furan yahay bay odhan jireen gabadhiisa waaba ninku ku dhaaran jiray waana ku dhaadan jiray iminkana waxaad maqlaysaa nin- nin gabadhiisii dilaya afar iyo labaatanka saac oo dhacdo mar kasta dhacaysa dhaaxay rag dhaqankood noqdeen xilaha dhaareede dhaaxaan dhankoodii walle looga soo dhicini dhaaxay dhitada noo dhigeen dheefta nololeede dhaaxay dare dhaaxay dharkeen iyo maryaha gogosha dhiibsheene dhaaxay raggoo wada dhanqalan hawla dhereersheene kol haddaan abaalkay dhigteen cidi dhowaynaynin waa inay dhaqaalayn helaan loo dhammaystiraye markay uurka dheeliga la tahay ama sidkeed dhowyey waa markay ugu nugushahay haweenaydu markay uurka leedahay xanaanayn bay u baahan tahay ninkeeda xanaanayn bay uga baahan tahay xataa bulshada waxay uga baahan tahay xanaanayn daryeel caafimaad bay u baahan tahay oo uga baahan tahay m c h yo heegana bay u baahan yihiin oo afar iyo labaatanka saac garab taagan markay uur markay uurka dheeliga la tahay ama sidkee dhowyey waa in dhiigbixiya laga jiraa waxa dhan- waxa dhantaalaya oo em- oo em- emsihasyadu ay dhugtaan ama se dhowraane haddaan dhuxul ku soo daro halkaa waxaan kaga yara hadlay markaa niyo waxaad moodaa dhir heerbala inay nagu soo badatay oo dhoos aan lahayn oo had iyo jeer lagu iibinayo meelahaas oo loodhan tani babaasiirta loo isticmaala hargeysa iminka meelaha heerbalka jaynaha ayay ka imanayaan china ugu badan weliba Een, burco waabay qabsadeenba hargeysana way ku bateen dhoorana iminka waa tan laga bilaabay iyadana waa xarumaha dawo dhaqameedka een, aan ahayn dawadii caadiga ahayd ha waa dawo dhaqameed markaa maxaad ka tihi markaad suugaan ku cabirtay eed ku tilmaantay caadooyinka noocaas ee iminka kusoo badanaya magaalooyinkii somalilan burco hargeysa iyo booramaba iyadana waxaan ka idhi haddaan dhuxul ku soo daro xildii dhooba lagu qooyey ama aan sakeel dhiiga iyo uuska kugu dhooba iyaguna waxaa jira dad wadaada sheegto oo yidhahda jin baanu saarnaayo uuskay marinayaan qofkii waxay marinayaan oo kale uuskii waxay marinayaan dhiiggii intay neef qabaan ayay qofkii lagu dhoobayaan haddaan dhuxul ku soo daro xildii dhoobe lagu qooyey ama aan sakeel dhiiga iyo uuska kugu dhoobo dhudhummada qardhaas laga lulaa way iska dhalanteede dhaymo uma- dhaymo ma u noqdaan ruux ka jaban dhabarka taagiisa ma dhaqaajiyaan tolow misena madax dhalfiifoobay haddaan dhaho ilmuhu waa dhalool cidinayay dhowrin aan dhaho cuntada dheefta qaar waa in laga dhowro shaashana ka dhowr oo kollaba aqalka yuu dhaafin ma waxbaan u dhimay oo ilmaha dhaawac ugu geystay mise waan dhaqaaleeyey oo waa dhismihii korinta khiyaaligan dhab loo haysto iyo hawisdhalanteedkan dhan kastood ka eegtana haddana dhiila deriskeeda dhibaatuu ku yahay caafimaad dhiiriyaa cudure ka dheeraada ka dheeraada soomaaliya dhaqan xun weeyaan intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hallaabuurka oo toddobaadkan idiinka imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa abwaan axmed cali ibraahim oo loo yaqaano axmed qays oo ka mid a ardayda wax ka barata kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaanu ku soo qaadanay suugaanta uu hallaabuuray abwaanku ee uu ka tiriyey dhanka ilaalinta caafimaadka iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama idiinna soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna waa xubintii cayaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid caasha aan ku bilownay ciyaaro saaxiibtinimo oo qaarkood ay xulalka kubadda cagta yurub ugu diyaargaroobayaan ciyaaraha koobka qaramada yurub oo toddobaadka soo aadan ka furmi doona koob iyo toban magaalo oo ku yaala yurub ayaa xalay dhacay caawana kuwo kale ayaa dhici doona kuwa xalay dhacay haddii aan ku hormarno xulka kubadda cagta ah ee israa'il ayaa saddex gool iyo gool uga badeeyey montenegro sweden saddex iyo hal ayay iyadana dirtay xulka qaranka ee armenia waxaa sidoo kale badiyey ruushka oo hal iyo eber uga faraxashay xulka bulgaria weles iyo albania eber iyo eber ayay isku mar waayeen xulal afrikaan ah ayaa sidoo kale xalay ciyaaray togo laba iyo eber ayay dirtay xulka gane ivorcos laba gool iyo gool ayay ku dharbaaxday burkina faso senegal iyo zambia ciyaarta dhex martayna saddex iyo hal waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee senegal tunisiya iyo xulka qaranka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaa hal iyo eber ku badisay xulka qaranka ee tunisiya ciyaaraha saaxiibtinimo ee caawa fiidkii dhici doona haddii aan fiirino xulka austriya waxa uu martigelin doonaa slovakia bosnia and herzegavina ayaa marti u noqon doona xulka denmark ingiriiska waxay la ciyaari doonaan romania luxemburg iyo scotland ayaa fooda isdari doona azerbaijan waxa ay marti u noqon doontaa caawa moldova holland iyo georgia ayaa is arkaya norway waxa ay la dheeli doontaa greece biljimka iyo crowetiana waxa ay ciyaar xiisa leh ku dhex mari doontaa dalka biljim algeria iyo mali ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona natiijooyinka ciyaarahaasi barnaamijyadeena birri ayaad ku maqli doontaan haddii uu rabbi raalli ka noqdo dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartoyda wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah cristiano ronaldo xiddiga kooxda yuventus iyo xulka bortuqiiska ayaa la filayaa in uu isaga dhaqaaqo kooxda yuventus xagaaga kadib markii warar soo baxay ay sheegeen in tababaraha cusub ee kooxdaasi masimiliano allegri uu doonayo in uu iska horleexiyo ronaldo allegri ayaa u arka in horumarka kooxda yuventus uusan ku jirin ronaldo cristiano ronaldo oo ka mid ah ciyaartooydii ugu muhiimsanaa ee kubadda cagta ee dunida soo martay ayay wararku sheegayaan inuu ku wajahan yahay kooxda baris san german ee dalka faransiiska ayaa ku doonaysa inay isaga iibiso lacag dhan soddon milyan oo yuuro laakiin haddii uu aadayo kooxda b s g waxa ay wararka ka soo baxay talyaaniga sheegayaan in ay kaga bedelan doonto ciyaaryahan icardi iyo soddon milyan oo yuuro kooxda ac milan ayaa ka niyad jabtay qandaraas kordhintii uu ciyaaryahanka weerarka uga ciyaaray chelsea olivier jiruud u sameeyey kooxdiisa jimcihii ciyaaryahankaas ayaa la saadaalinayay in uu heshiiska beeca xorta loo yaqaano uu ugu biiri lahaa kooxda milan laakiin taasi ma dhicin hal sano ayuu ugu daray qandaraaska kooxda kubadda cagta ee chelsea laakiin warbaahinta ingiriiska ayaa qortay inuu weli laga yaabo jiruud inuu ku biiro milan dhinaca ingiriiskana kooxda aston villa ayaa saddex iyo soddon milyan oo lacagta giniga ingiriiska ah ku iibsatay ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara kooxda norwich city ee dalkaasi ingiriiska emiliano buendia buendia oo u dhashay dalka argentiin ayay da'diisu tahay afar iyo labaatan sano waxaana uu ka mid ahaa ciyaartooydii ugu muhiimsanaa xilli ciyaareedka hadda dhammaaday ee kooxda norwich city dhegaystayaal wararkii ciyaaraha intaa haynoo joogeen
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
waxaa ka horeeya warkii dunida dowladda burkina faso ayaa sheegtay in tirada dadkii lagu dilay weerar ee kooxo mintidiin ah jimcihii ku qaadeen tuulo ku taalla waqooyi bari ee dalkaasi ay hadda kor u dhaaftay boqol laba iyo soddon qof oo rayid ah weerarkaas oo ay dowladda ku sheegtay mid argagixiso ayaa noqday kii ugu xumaa abid ee ay kooxaha mintidiinta ah ka geystaan dalkaasi dhaca galbeedka afrika bayaan ka soo baxay dowladda burkina faso ayaa lagu sheegay in maleeshiya hubaysan ay xilli habeen ah weerar ku ekeeyeen dadka ku nool tuulada solhaan ee gobolka yagha oo ah gobol ku yaala xadka niger maleeshiyada ayaa si aanan kala soc lahayn u laayay in ka badan boqol iyo soddon qof oo ay ku jireen toddoba carruur ah sidoo kalena gubay guryo iyo suuqii tuulada dowladda ayaa ku dhawaaqday sabtidii laba iyo toddobaatan saacadood oo baroordii qaran ah ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa si kulul u cambaareeyey dilka dadka rayidka ah iyo weerarka lagu qaaday tuuladaasi ku taalla dalka burkino faso ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa ku dhimatay qarax sabtidii shalay ka dhacay meel u dhow kaalin shidaal oo ku yaala magaalada maarib ee dalka yemen xubno ka tirsan dowladda uu sacuudigu taageero ayaa ku eedeeyey gantaalka inay rideen xoogaga xuutiyiinta ilaa caafimaad ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay in tobanaan qof oo badankood si xun u gubtay la geeyay cisbitaalka guud ee marib iyada oo laba iyo toban ka mid ah ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray oo ay ku jiraan shan carruura isagoo xaqiijinaya qaraxa ayaa maamulka gobolka marib waxa uu qaraxa ku eedeeyey gantaal ay soo rideen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dagaalka kula jira xulafada uu hogaaminayo sacuudiga ee dagaalka sokeeye ee ka socda dalka yemen waxa ay bartooda facebook ku sheegeen in afar iyo toban qof la dilay wasaaradda caafimaadka iyo warfaafinta ee dowladda yemen ee uu caalamku aqoonsan yahay ayaa sidoo kale weerarka waxay ku eedeysay xuutiyiinta in ka badan toddoba iyo toban ayaa la dilay oo la dhaawacay oo uu ku jiro cunugan oo uu gubay gantaalka xuutiyiinta ee magaalada maarib maanta wasiirka caafimaadka qaasim buhaybe ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray sawirka qof gubtay haatana dhegaystayaal aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan
iskigii adduunkiyo ulaacdii xalaashe iskigii adduunkiyo ulaacdii xalaashe qurux lagu manaysiyo malabkii shinnida sida marojana malabkii shinnida sida mirojana miskigii adduunkiyo mulaacdii xalaashe miskigii adduunkiyo mulaacdii xalaashe maasha allaahuye maankii qalbiga umacaantahe maankii qalbiga umacaantahe
guudahaan idaacaddii duhurnimo ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa midaadu dhalato rabbi kugu manayse waa midaadu dhalato rabbi kugu manayse muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay milaxsadaan indhuu muqdiya kalka qalba igu maaqdumaay muqbiya kalka qalba